waa tahay dhegaystayaal waxaad dhegaysateen barnaamijka duurnimo ee laanta afka soomaaliga ee b b c waxaanu idinkaga imanayay radio markable oo aad ka dhagaysan kartaan mawjada fmka megaherts dhegaystayaal maalin kasta oo khamiisa labada iyo barka duhurnimo waxaad dhagaysataan barnaamijka haga idinkoo sidoo kale barnaamijka rogaale celisa dhagaysan kara sideeda iyo qadar soddon daqiiqa oo fidnimo balse haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hage labaiyo toban qeybtiisa shanaad ka hor intaanu barnaamijka u gudagelin waxaad kusoo dhawaataan su-aasha barnaamijka oo ah sidee bulshada looga wacyigelin karaa halista qalalaasaha rabshadaha leh ee gobolkeenna fadlan aragtidaada usoo dir lambarka gaaban ee ah saddex san sagaal oo ah lambar si bilaasha aad ugu diri karto fariima qoraaleedka
asalaamu calaykum kulan wanaagsan dhegaystayaasha sharafta leh kuna soo dhowaada xilli cusub oo ka mida barnaamijka hage hage waa madan looga doodo arrimaha muhiimka u ah soomaalida si loo hubiyo in codka muwaadiniinta laga maqlo go'aammada iyaga taabanaya dareen ahaan dhegaystayaasha ayaa ah hage
mawduuceenna maanta waxaan ku bilaabaynaa oon diiradda ku saaraynaa arrimaha qalalaasaha rabshadaha leh saameyntooda iyo waxyaabaha ka qayb qaata kuwaas oo ka jira saddex gobol oo ka tirsan soomaaliya galmudug puntland iyo jubbaland
waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inaannu maqalno afkaarta qof walba oo ka soo jeeda galmudug puntland iyo jubbaland sida ragga haweenka dhallinyarada dadka barakacayaasha ah iyo dadka aan soo barakacin
su-aasha toddobaadkan ee barnaamijkeenna aan ku soo gudbinaynaa waa dhegayste sidee bulshada looga wacyigelin karaa halista qalalaasaha rabshadaha leh ee gobolkaaga u soo dir fariin qoraal s m s lambarka gaaban ee saddex shan sagaal oo ah lambar lagugu talagalay waana lacag la'aan
sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah fikradaha dhegaystayaasha iyo khabiir kaasoo ka jawaabi doona qaar ka mida su'aalahaaga iyo kuwo aannu weyddiin doonno si looga helo xogo badan oo muhiim ah dhammaan qodobada iyo warbixin gaar ahba barnaamijka ayaannu ku soo gudbin doonnaa ku soo dhowaada barnaamijka hagi qaybtii shanaad ee toddobaadkan balse marka hore aan idiin soo gudbinno qaar ka mid a fikradaha dhegaystayaasha qaybta koowaad dhegaystahan ayaa soo qoray bulshada waxa hormariya dadkeeda marka bulshada waa in lagu wacyigeliyaa rabshadaha si ay wax uga bartaan dagaalada rabshadaha wataa ayna uga foojignaadaan waad mahadsantihiin ayuu dhegaystahan oo jooga gaalkacyo dhegaystahan ayaa isaguna soo qoray ugu horrayn waa in laga wacyigeliyaa wax kasta oo qalalaaso keeni kara iyo siminaarro joogto ah oo looga hadlayo rabshadaha iyo dhibka ay keeni karaan mahadsanidin ayuu yidhi waa dhegaysta jooga beled xaawo waa hagaag dhegaystahanna waxauu leeyahay waa in la fahansiiyo rabshadaha deegaanka waxyeellada u geysan karaa waa dhegaystee aan sheegin halka uu joogo dhegaysto kale ayaa ka soo fikir dhiibtay su'aashii aannu weyddiinnay waxaannu leeyahay waxaa loo bari karaa in loo sheego meelaha ay kaga iman karto halista uu leeyahay qalalaasuhu waa dhegaysto jooga dhuusamareeb dhegaysto kale oo jooga doolow gobolka gedo ayaa waxauu leeyahay waxaa lagu bari karaa in loo sheego in iskaashigu yahay horumarinta midnimada qaran kasta loona bandhigo qalalaasuhu waxa uu yahay isla dhegaysto kale oo jooga doolow ayaa soo qoray waxaa loo bari karaa in bulshada la tusiyo in nabaddu ay ka faa'iido badan tahay qalalaasaha dhegaystahan ayaa soo qortay waxaa loo bari karaa in loo sheego saamaynta ay leeyihiin rabshadaha waa dhegaysto jooga gaalkacyo dhegaystahan ayaa ku soo jawaabay rabshadda diinteennu way reebtay maxaa yeelay dhaqanka islaamku wuxuu ku salaysan yahay diinteenna suuban markaa bulshadu waa inay si dhab ah ugu dhaqmaan diinteenna wanaagsan markaa ayaa la helayaa bulsho wanaagsan oo barwaaqaysan aakhiro iyo adduunba waa dhegaysta jooga mudug waa hagaag mar kale ayaan idiin soo gudbin doonnaa inta aan ku guda jirno barnaamijka waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage taxanihii shanaad ee toddobaadkan
dabcan dhegayste dhammaantiin waad ka maqli doontaan aragtidiinna barnaamijka fadlan sii wada inaad noo soo dirtaan fikradihiinna maadaama waannu adeegsan doonno falanqaynta jawaabahaaga si aannu gacan uga geysanno wargelinta mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijka fadlan u dir s m s farriin qoraaleed lambarka gaaban ee saddex shan sagaal adiga oo ka soo jawaabaya su'aasha sidee bulshada looga wacyigelin karaa halista qalalaasaha rabshadaha leh ee gobolkaaga ogsoonow dhammaan farriimaha aad u soo dirtay lambarka saddex shan sagaal waa lacag la'aan waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inaan maqalno afkaarta qof walba
dabcan maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuc muhiim ah kaasoo leh saamaynta qalalaasaha rabshadaha leh guud ahaan ha noqoto mid la xidhiidha dhaqanka siyaasadda dhallinyarada qabyaaladda iyo fahamka diinta taasoo ka dhex jirta bulshooyinkeenna haddaba aan markan idiin soo gudbinno warbixin kooban oo ka hadlaysa dhaqdhaqaaqyada rabshadaha wata gaar ahaan waxbarashada waa tan ismahaan jaamac oo inoo soo jeedinaysa si looga hortago khataraha qalalaasaha wata waa in marka hore la fahmaa fasiraadda guracan ee dhaqanka nacaybka iyo jahliga qofna kuma dhalan qalalaaso rabshad leh waase la sameeyey oo waa la shiday geedi socodka qalalaasaha waa inay ka bilaabantaa xuquuqda aadanaha iyo sarraynta sharciga iyadoo oo laga wada hadlayo dhammaan xuduudaha in la xoojiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga haweenka iyo dhallinyarada dowladaha xubnaha ka ah hay-adda yunesko waxay qaateen go-aan muhiim ah oo loo yaqaano go-aanka boqol toddobiyo sagaashan ee xa xariijin afariyo lixdan si kor loogu qaado awoodda yunesko ee ah inay kaalmo siiso dowladaha markay samaynayaan xaalado aad u adag si looga hortago qalalaasaha rabshadaha leh iyada oo diiradda la saarayo ahmiyadda sida tooska ah ugu habboon waxbarashada horumarinta xirfadaha iyo fududaynta shaqada awoodsiinta dhallinyarada qorshaha isgaarsiinta internetka iyo warbaahinta bulshada yunesko waxay awood u siinaysaa qaybaha bulshada ee aan soo sheegnay inay ku noolaadaan awooddooda ah inay yihiin jilayaal isbeddel wanaagsan leh qaybaha kala duwan ee bulshada waxbarashadu waa aalad looga hortago qalalaasaha rabshadaha leh hay-adda yunesko waxay doonaysaa inay ka caawiso waddamada inay gaarsiiyaan barnaamijyo waxbarasho oo dhisa adkaysiga dhallinyarada iyo inay kobciyaan dareen wanaagsan oo aqoonsi lahaansho leh shaqadan waxaa loogu qabanayaa qaab dhismeedka waxbarashada waana ka qaybgalka dhallinyarada iyo awoodsiintooda hay-addani waxay abaabushaa daneeyayaasha gaarka ah sida dhallinyarada siyaasadajiyayaasha cilmi barayaasha iyo jilayaasha warbaahinta si ay u qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah iyada oo loo marayo internetka si looga hortago oo loogana jawaabo qalalaasaha rabshadaha leh daneeyayaasha ka shaqeeya howlahan ka hortagaya qalalaasaha rabshadaha leh waxay ku howlan yihiin ilaalinta dhammaan noocyada hiddaha iyo dhiirigelinta kala duwanaanshaha iyo dhaqanka si loo kobciyo bulshooyinka iyaga oo helaya cadaalad loo dhan yahay oo nabdoon tallaabo muhiima oo lagaga hortagayo qalalaasaha rabshadaha leh ee mustaqbalka kow waa in la baaro oo wax laga qabto sababaha aasaasiga u ah ee keenaya qalalaasaha rabshadaha leh laba ka hortagga qalalaasaha rabshadaha wata waa mid adag oo u baahan in aad loo fahmo waxay ku lug leedahay jilayaasha iyo daneeyayaasha kala duwan in kasta oo waxbarashadu inta badan bartilmaameed u tahay haddana waxay sidoo kale qayb ka noqon kartaa xalka lagu yaraynayo qaababka rabshadaha leh waxaa jira laba weji oo xagga waxbarashada ah waxbarashadu waxay kor u qaadi kartaa kana mid noqon kartaa xoojinna kartaa isdhexgalka bulshada waxayna horumarin kartaa muwaadiniin firfircoon haddaba dadaalada waxbarashadu waa inay eegaan gudaha iyo dibaddaba fasalka dhexdiisa hal dariiqo oo lagu garto waxyaabaha sababi kara qalalaasadaha rabshadaha leh ayaa ah faquuq sinaan la'aan takoor cadaadis ama kala aragti duwanaan diidmada xuquuqda iyo xorriyadda madaniga ah sidoo kale cabashooyinka deegaanka ama taariikhda dhaqan dhaqaale ha noqoto mid dhab ah ama mid la dareemo arrimahaas waxaa laga yaabaa inay kobciso inay dhacaan qalalaasaha rabshadaha leh heer shakhsiyadeed iyo nafsaani bulsheed tusaale ahaan marka uu ruux dareemo cadaalad darro uuna waayo meel uu ku dacwoodo way fududahay in uu helo cid gacan ka siisa iyaga oo siinaya ballanqaad rajo cadaalad iyo dareen ujeedo
way mahadsantahay ismahaan jaamac oo inoo akhrinaysay warbixintaasi waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage markanna aan mar kale idiin soo gudbinno fikradaha dhegaystayaasha waa tahay dhegaystahan ayaa soo qoray waxaa la siin karaa tusaalayaal sida burburkii hore ee soomaaliya ku dhacay barakaca haysta dalalka deriska nala ah sida yemen waa gabadh joogta laas qoray dhegaysto kale oo jooga boosaaso ayaa leh waxaa loo bari karaa in dadka soomaaliyeed ay isku kalsoon yihiin dhegaystahan oo jooga gurceel ayaa soo qoray waxaa looga wacyigelinayaa halista uu leeyahay qalalaasaha gaar ahaan kuwa qaswadayaasha ah ugu dambayn waxaa lagu wacyigelinayaa bulshada ilaalinta nabadda iyo xasiloonnida waa gallad oo idin salaamaya joogana gurceel ayuu yidhi dhegaystahani ayaa isna soo qoray waa in shirar loo qabtaa bulshada loona sharaxaa dhibaatada ay leeyihiin qalalaasaha iyo rabshaduhu waad mahadsantihiin waa dhegaysto jooga cadaado dhegaystahan ayaa isaguna soo qoray waa in laga wacyigeliyaa goobaha bulshadu ku kulanto sida masaajidyada telefishinada waa dhegaysto jooga caabud waaq dhegaystahani wuxuu soo qoray waxaa looga saari karaa bulshada oo ismaqasha iyo deegaanka oo hela cadaalad ku filan waa dhegaysto jooga sanaag asalaamu calaykum kulligiin waan idin salaamay ayuu ku bilaabay dhegaystahani waxaannu leenahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ayuu yidhi waxaa loo bari karaa in laga wacyigeliyo rabshadaha loona sheego wixii saxan si ay si ay iskaga taxadaraan waxa noloshooda halis ku noqonaya sida dilalka qaraxyada iyo wixii la mid a waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage wuxuuna ku saabsan yahay arrimaha la xidhiidha qalalaasaha rabshadaha leh ee ka dhex jira bulshooyinka si gacan looga geysto laguna wargeliyo mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya fikradaha ku saabsan wacyigelinta iyo ka hortagga dhaqdhaqaaqyada rabshadaha wata ee ka jira gobolkaaga ayaa ah muhiim in bulshadu isla wada fahamto si loo helo iskaashi iyo midnimo dhegayste waad ka qayb qaadan kartaa barnaamijka adigoo u soo diraya fariin qoraal lambarka gaaban ee saddex shan sagaal xasuusnow dhammaan fariimahaad u soo dirto lambarka gaaban ee saddex shan sagaal waa lacag la'aan si aad uga soo qayb qaadato fadlan ka soo jawaab su-aasha sidee bulshada looga wacyigelin karaa halista qalalaasaha rabshadaha leh ee gobolkaaga aragtidaada soo qor kadibna u dir lambarka gaaban ee saddex shan sagaal markanna waxaannu idiin soo gudbinaynaa waraysi aannu la yeelannay agaasimo waaxeedka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdiqaadir cabdimaalik waxaa waraystay maxamed cali su-aasha koowaad ee uu weydiiyey ayaa ah ma jiraan waxqabadyo wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga qalalaasaha rabshadaha wata ee gobollada hadday haa tahay waa maxay doorka ay dowladda puntland iyo federaalku ku leeyihiin howlahan cabdiqaadir cabdimaalik waxa uu ku jawaabay haddii aan su-aashaada abaaro ku saabsan ma jirtaa wacyigelin ku saabsan way jirtaa dadaallo tiro badan oo aan ahayn keliya wacyigelin ku saabsan xalinta rabshadaha khilaafyada iyo tabashooyinka dhex yaalla khilaafaadka bulshooyinka dhex yaalla oo heer bulsho ah tababaro la siiyo waxa loo yaqaan youth pioneers ama dadka dhallinyarada ah ee u firfircoon ka qayb qaadashada iyo nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka sidoo kale iyo tababaro iyo shirar ku saabsan nabadgelyada xoojinta nabadda ka hortagga colaadaha iyo xasaradaha iyadana madaxda dhaqanka sida odayaasha isimada ay wasaaraddu ay ku casunto si ay uga qayb qaadato ka hortagga colaadaha xasaradaha iyo si ay u adkayso nabadgelyada marka way jiraan dadaaladaas aad bay u badan yihiin puntland oo dhan bay ka socdaan hadda safarkan waxaanu ka nimid caluula waa cirifka bari geeska qaaradeenna waxaa weeye ama khariidada puntland ama soomaaliya oo dhan degmooyinka bariga fog u xiga weeye waxaynu ku haynay waxaan u aadnay oo ku haynay wax kale maahayn waxay ahayd dadaal ku saabsan tabashooyin iyo rabshado yaryar ama ay kala tirsanayaan beelaha dega degmooyinkaasi gumbax iyo baargaal oo halkaasi ay wasaaraddu ugu qabatay kulan lagu dhexdhexaadinayo oo lagu lafagurayo si mataqaana nabaddu ay u hesho ehelkeeda ay u hesho bay wasaaraddu dadaalkaas u samaysay waatahay marka dhinaca markaan fiirino maamul goboleedyada kale iyo dowladda federaalka kaalin noocaad ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka aad ba umahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal muhiim ah bishii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha guduhu waxay martigelisay kulankii ugu horreeyey ama foorumka ama madashii ugu horreysay ay yeeshaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha federaalka heer federaal kulankaasi wuxuu daaranaa si farsamaysan technical ama level technocrat ama level farsamo sidii doorka ugu muhiimsan ama doorka ay ka qaadan lahayn loo xoojin lahaa agaasimayaasha iyo shaqaalaha waxa weeye ku howlan arrimaha nabadda sidii loo baxda nabadayntu ay u xoojin lahaayeen dadaalada ku saabsan iyo horumarinta dhisidda nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ama waxa loo yaqaano reconciliation marka arrinkaasi wax weyn bay way iska kaashadeen dowlad goboleedyadu si gaar ah innaga iyo galmudug level state oo ay hogaaminayaan madaxweyne sayid cabdulaahi deni iyo madaxweyne qoorqoor waad ogeyd dadaallo soo bilowday afar sano ka hor in hadirtaan ay horseedeen nabadgelyo xoogan isdhexgal bulshada ah marka door weyn bay ka qaataan dabcan waxa ugu weyn ee dowladdu ay qabato waa difaaca dadkeeda weeye inay ka difaacdo khataraha colaadaha iyo mataqaanaa xasaradaha saamayn kara nabadgelyada iyo xasiloonida marka arrinkaasi dowladdu si active ah ama si door muuqda bay uga qaadataa iyadoo la kaashanaysa sidoo kale dowlad goboleedyada ay aan wadaagno xiriirka iyo xuduudaha
marka sidee wacyigelinno iyo waxbarasho loogu heli karaa halista khataraha ballaasaha rabshadaha leh ee kusii kordhaya bulshada dhexdeeda aad ba umahadsan tahay dabcan cidda ugu muhiimsan ee noqon karta actarka ama fuliyaha sida beddelkeedaba colaadda ay u noqoto cidda dabka lagu shido waa dhallinyarada weeye marka waa sababtay u dooratay hadda maanta inaanu abbaarno dhallinyarada mana ahan keliya eh waxaa jira dabcan dhaqan suuban oo ay hogaaminayaan xeerbeegtu hadday tahay nabadoonnadii samadoonnadii iyo isimadii intaba marka wacyigelin aad u ballaaran iyo aqoon kororsi xirfadaha dabcan iyo tabaha lagu xaliyo khilaafaadka baa qorshayaasha dhow noogu jira oo la siinayo madaxda dhaqanka dhallinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan weliba dumarka ay ku jiraan si markaasi ay bulshada ay ugu dhex jiraan dad badan oo nabadda jecel xirfad iyo aqoon xeel dheer u leh qaabka loo xaliyo hadday yimaadaan tabashooyin iyo khilaafaad ama rabshado dadka dhexdoodii bulshada dhexdeedawaa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysateen barnaamijkii hage labaiyo toban qaybtiisii shanaad akheerta hawadaha naga dhegaysanaysa sagaalka markay soo gaadho waxaad maqli doontaan ama saddexda galabnimo barnaamijkii rediyo ergo balse markan waxaad ku soo dhowaataan qadarada adeega bulshada rediyo markabley baardher